It's.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
dowr wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa maalin sabtiya waana toddobiyo labaatanka bisha abriil sannadka laba kun iyo sagaaliyo tobanka haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona cabdilqaadir samakaab iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan uu marti inoogu yihiin dhallinyaro ka shaqaysa ilaalinta deegaanka iyo beerista dhirta
marka la leeyahay laba wax laba waxyaabood uunbaa saameeya oo waxway dhibaateeya mid waa waxyaabaha bini'aadanku ay ku dul sameeyaan oo bini'aadanka iyo wax si dabiiciya u dhaca waxaan ugu talagalay inaan maxaa haday meelihii ay dhirtu ay ka nabaad guurtay aan aan ugu samayno dibubeeris dabcan sidoo kale intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka marhnaan doonin
dhoobdhoobdhoobdhoobnoole kulantee hadhantaalin caashaqa dhaqso iigu soo noqo soo noqo
wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo qodobo kale ayaan idinku haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
warmurtiyeeda ka soo baxay ee taliska dhexe ee ciidamada maraykanka afrika ayaa lagu sheegay in iyadoo la kaashanaya dowladda federaalk ee soomaaliya oo sii wada dadaalkeeda ku aadana sidii loo wiiqi lahaa kooxaha argagixisada uu taliska dhexe ciidamada maraykanka ee afrika ee loo yaqaan africom uu fuliyey duqayne dhanka cirka ah oo lala beegsaday kooxda is i s ee soomaaliya oo ku sugan buuraha golisa abriil keedii major generaal greg olson oo ah madaxa howlgallada ee ciidamada afrika loo yaqaano africom ayaa sheegay in duqayntan meesha lagaga saaray xubno ka tirsan kooxda is is oo ku sugnaa waqooyiga soomaaliya waxaa kaloo war-saxaafadeedka lagu sheegay in duqayntani ay tahay tii labaad ee ka dhan ah kooxda ee taliska dhexe ciidamada maraykanka ay bishan fuliyaan iyagoo kaashanaya soomaaliya iyadoo duqayntii horena lagu dilay ninkii labaad ee kooxda is lagu magacaabayay cabdulxakiim ama dhuqub waxaana lagu sheegay ugu dambeyntii war-saxaafadeedkan in duqayntan dhacday abril keedii lagu dilay saddex xubnood oo argagixisa
haweeney iyo canug yar oo dhaawac daran uu soo gaaray ayaa laga helay guri ku yaala magaalada kalmuunay ee bariga dalkaasi sirilanka halkaas oo israsaaseyn ay ku dhex martay ciidamada ammaanka iyo rag hubaysan haweeneyda iyo canuga yar ayaa lagu dabiibay isbitaalka afhayeen u hadlay booliska srilanka ayaa sheegay in meydadka shan iyo toban qof oo lix caruura ay ku jiraan laga helay guriga iyo hareerihiisa halkaas oo ay ka dhaceen iska hor umaad hubaysan iyo qaraxyo booliiska ayaa sheegay in qaraxyada ay ahaayeen ismiidaamin milatariga ayaa helay baqaar ay ku kaydsanaayeen boqol iyo konton shay oo waxyaabaha qarxa ah dharka ay ku labistaan kooxda daacish hubka fudud iyo diyuuradaha daroonka yaryar sida laga soo xigtay wargeyska daily mirror iyo wargeysyada sirilanka sidoo kale waxaa halkaasi laga helay kombyuter labtob ah iyo gaari nooca baska yaryar ah daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka axaddii hore lagu qaaday dalka sirilanka kuwaas oo ay ku dhinteen boqolaal qof
duhur wacna wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaad kasta maantaoo kale aad ka maqashaan idaacadda duhurnimo waxaana toddobaadkan magaalada booramo noogu soo diyaariyey waryahayaga haashim sheekh cumar goold
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo toddobaad walba maalinta sabtida ah aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijkeenna madasha dhallinyarada ee toddobaadkanna waxaynu kusoo qaadan doonaa ilaalinta deegaanka iyo beerista dhirta barnaamijkeenna waxaa inoogu martay oo inagala qayb qaadan doona laba dhallinyaro oo kale ah mustafa cilmi maax iyo suleekha xaaji cumar geedi oo ka mida ururka ilaalinta iyo cilmi baadhista deegaanka ee loo yaqaano sekro oo ka howlgala gobolka awdal gaar ahaan magaalada boorama kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada ugu horeyn mustafa cilmi maax bal waxaad nooga warantaa ururkiinan sekro wakhtiga la asaasay iyo waxyaabaha uu ka shaqeeyo salaamaya suxufi haashim adiga iyo adeecadda v o a fursaddan qaaligeedna siisay madasha dhallinyarada haddaan ku bilaabo ururka secro waxaa la aasaasay labada kun toddobiyo tobankii bishii saddexaad kowdeedii waxaa aasaasay dhallinyaro ka baxday jaamacadaha camuud iyo eelo bartayna cilmiga beeraha iyo deegaanka run ahaantii ardaydu marka ay qalinjabiyaan waxay inta badan ku mashquulaan inay shaqo helaan oy shaqo raadiyaan laakiin dhallinyaradani way ka duwan yihiin ugu horaantiiba waxay bilaabeen oy raadiyeen cilmigii ay soo barteen in aanu ku dhex gubanin oo haddii muddo ay kasoo wareegto cilmigaad soo barataad ku shaqayn weydo wuxuu noqonayaa mid khasaare oo kugu dhex gubta markaas inu cilmigaasi u noqonin cilmi khasaare oo aan laga faa'iidaysan waxaanu jeclaysanay cilmigaan soo baranay inaan ka faa'iidaysano aan ficil u bedelo aan maxay hayday aan wixii ka dhigno wax gacanta laga qabanayo marka waxaan sameynay waxaan diyaarinay xogo badan cilmi baadhis baan sameynay ku saabsan deegaanka oo sidii looga hortegi lahaa taasi oo noo suurto gashay waxyaabo badan ay noo soo baxeen oo baahiyo badan oo deegaanka ka jira oo hadday tahay ilaalintii deegaanka marka la leeyahay waxaa ka mid a in biyihii la ilaaliyo biyihii la qabto biyihii iska soconayay oo kale la qaban karo in dibudhirayn loo sameeyo maadaama dhirtii hore tu la jaray iyo tu dee siyaabo kaleba u baabaday ay noqdeen in dib loo soo celiyo in la helo xarun lagu xanaaneeyo dhirta oo si deegaankii loogu helo dhir maadaama dhirtii hore meesha ay ka baxday inaanu soo celino dhirtii hore ee sulumisay aanu dib u samayno dib u abuurno waxyaabo noocaasi ah ayaa nagu kalifay markaa inaanu ururkaa samayno
mustafa cilmi baadhista aad samayseen iyo xogaha aad hesheen ee la xidhiidha dhinaca deegaanka iyo dhibaatada lagu hayo yaad la wadaagteen yaadse u bandhigteen
waxaan la wadaagnay ugu horaantii waxaan sameynay dood cilmiyeed ku saabsan oo dadka aqoonta u leh deegaanka oo macalimiinta annaga waxna soo baraya ayaanu dood baanu qabanay oo aanu soo bandhignay deetana wixii nooga soo baxay waanu qaadnay waxaanu la baxnay markaa dhulka deegaanada gobolka awdal gaar ahaan ereyada magaalada boorama ku dhaweyntii awoodaydu ay gaadhaysay run ahaantii dhulkaan tagnay waxaan wareysananay mar walba tuulo kastaa waxay leedahay dad guddiya oo deegaankaasi guddibu leeyahay deetna guddidaasaan la fadhiisanayna waxaanu ka wareysanayna bal deegaanka isbeddelka ku dhacay waqtigii hore ay soo gaadheen iyo waqtigani isbeddelka ku dhacay sidoo kale waxaanu soo indhaindhayn inuu soo baadhanay saameynta ay ku leedahay tusaale ahaan oo kale imiga deegaanadii waxaa ka socda dhargoyn oo dhuxul baa laga shitaya dhartii taasina bal inta ay leeg tahay si aanu uga cabir qaadano aanu dadka kale ee dee ama dowladdu ha noqoto ama ciddii kale danaynaysa inay deegaanka ilaaliyaan ha noqotee si aanu ugu bandhigno ayaanu xog iyadna ka soo ururinay sidoo kale waxaanu xog ka soo ururinay dhirtii noocyadeedii kala duwanaa bal dhirta sii dabargo-ayso oo kale inaynu soo ogaano ayaanu xog ka soo ururinay aduu isbeddelkaa deegaanka ku dhacay markaa xogaha aad ku ogaateen in deegaankii isbeddel ku dhacay iyo dhibaatada deegaanka soo gaadhay maxaa ka mid a waxaa ka mida isbedelkaasi run ahaantii sidaan kuu sheegay dhinacaa dhirtii oo dhirtii ay xooluhu daaqayeen iyo daaqii ay xooluhu daaqi jireen dhulka berigii hore wuxuu lahan jiray caws buu lahan jiray cawskii ay xooluhu calafkii xooluhu ay calfin jireen ayaa meesha ka baxay sidoo kale waxaa meesha ka baxay dhulkii beeraha oo laftirkoodii beeraha laga beerin jiray oo isbedel uu ku dhacayo ciiddii nafaqada lahayd ee ay wax ka soo baxayeen isbedel ku dhacayo ciid kale oo niisa ayaa timiday deegaanada qaarkood waxaa ka baxay geed la yidhaahdo tiin geedkaa tiinkuna wuxuu saameyn ku yeeshay in waxallo wixii geed kale ee meesha ka soo baxayey uu u diido inuu soo baxo uu kelidii noolo meeshaa ku noqdo deetana ciiddii laftarkeedii uu bedelo bataax bedelo oo geed isagoo kelidii noolu noqdo taasi laftarkeedii deegaanada qaarkood dhibaato badan badan badan aada ku keentayoo dee suurto gelinaysa in dhulkaasi noqdo dhul laga guuro oo noqdo ayaa iyada laftarkooda ka mid ah maadaama aad tihiin dhallinyaro soo baratay cilmiga deegaanka dhibaatada aad tilmaamayso ee aad soo aragteen ee aad ku ogaateen cilmi baadhista aad samayseen iyo xogaha aad ka hesheen dadkii aad waraysateen sida wax looga qaban karaa loogana hortegi karaa dhibaato iyo xaaluf ku dhaca deegaanka Ee, waa su-aal wanaagsan haashim walaal Een, deegaanka marka la leeyahay waxaa la idhaahdaa waa dhulka iyo waxa ku dul nool marka deegaanka la qeexayo dhulkani iyo waxa ku dul nool marka la leeyahay cidda ku dul noolna innagaa ka mid a innaga laftarkeena dadku yuma bili-aadanka iyo waxa nool iyo dhartii waxan baa ka mid noqonaya deegaankii marka ilaahi subxaana wa tacaala dhulkani mas-uul inagu mas-uul inooga dhigay inaga ka mas-uula bili-aadan haddaynu nahay ee dadka la rabo inay deegaankii qurxiyaan oo hagaajiyaan oo ilaahay mas-uuli kooga dhigay baa mas-uul ka ah in deegaankii la hagaajiyo oo ugu horeyso dowladda Ee, somalilan waxay leedahay wasaaradda horumarinta deegaanka iyo een, wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga tala- kow waxaa ka ah markaa wasaaradda deegaanku inay tallaabo ku habboon qaado deegaanka sidii looga hortegi lahaa deegaankan si xaalafay sidii looga hortegi lahaa wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee aad tilmaantay in loo baahan yahay in iyagu wax ka qabtaan ma la wadaagteen wasaaradda warbixin ma siiseen in deegaankii uu xaalufayo oo dhirtii ay dabargo-ayso oo loo baahan yahay in wax laga qabto arrintaa ma la wadaagteen wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee somalilan Een, haa waa la wadaagnay oo een, gobolka wadal tusaale ahaan oo kale isduwii hore wasaaradda deegaanka een, daahir een, si fiican buu noola shaqayn jiray oo waxa weeyaan waqtiyada qaarkood gaariguu nagu caawin jiray oo wuu nala shaqayn jiray Een, wasaaradda deegaanka ee hargeysa waan iyadna la wadaagnay waxaanu diyaarinay report Ee, muddada ee, saddexdaa sano ee, labadaa sano iyo barhkaa ee, ku dhow ribbood baanu diyaarinay wixii aanu soo aragnay iyo wixii aan noo qabsoomay ayaanu diyaarinay deetana waxaanu u qaybinay hay-adaha ee, gobolka ka howlgala iyo wasaaradda deegaankaba waanu geynay marka weli dee wax ee, nagaga soo noqday oo jawaabay nagu soo celiyeen ma jirto laakiin waan la wadaagnay arrinkaasina waan gudbinay ribbood aada u badanna waanu ka diyaarinay Een, baahiyaha ka jira iyo wixii xalaba waanu di- Een, suleekha xaaji cumar geedi waxay ka mid tahay ururkan ilaalinta iyo cilmi baadhista deegaanka ee magaciisa la yidhaahda secro iyadoo barnaamijkeenan madasha dhallinyarada inoogu martiya inagalana qayb qaadanaysa toddobaadkan ayaan iyadana dhankayga waxaan weydiiyey maadaama ururku uu leeyahay xarun beerista dhirta goorma ayaad aasaasteen xaruntaasi beerista dhirta ee ku taalla magaalada boorama Een, xaruntan waxaanu aasaasnay bishii koowaad ee sanadkan imika afartaa bilood ee bisha afraad marka sii dhammaanaysa ayay meeshu samaysan tahay oon meeshuna waa meel anagu aan leenahay mahane waa meel si kumeel gaar ahaana naloo siiyey ee weli maanaan helin meel anagu aan leenahoon dhirta ku xanaaneyno halkaasoon iminka aan ku hayno sh- een, laba boqol laba kun iyo shan boqol oo geed oo isugu jira geedaha kala duwan sida geeda harhka ah geedaha harhka ah kuwa falaawarka ee loogu talagalay decorationka ama qurxinta iyo kuwa geedaha midhaha ah ee fruitka la yidhaahdo ay isugu jiraanba waanu ku beernay kuwaasoo aanu rajeynayno in maxaahaday mustaqbalka ay wax badan ka tari doonaan ka gobol ahaan iyo maxaahaday meelaha maxaahaday inay qurux u noqoto deegaanka laba kun iyo shan boqol oo geed oo aada abaqaasheen maxay idinugu tala gasheen waxaan ugu talagalnay inaan maxaahaday meelihii ay dhirtu ay ka nabaad guurtay aan aan ku sameyno dibu beeris waayo waxaa jirta dhirtii oo dhulkii loogu talagalay ka guurtay oo maxaahaday xaaliftay dhulkaa xaaliftay waxay u baahan yihiin si ay dib u- loogu soo cesho oo maxaahaday plantation loo sameeyo dhir lagu beero marka waxaan ugu talagalnay inaan meelahaas aan ku beerno oo maxaahaday geedaha iyo in meelaha qurxinta loogu talagalay sida wadooyinkoo kale aan iyadna aan ku qurxino magaalada sidoo kale iyadan waxaanu ku talagalnay maxaahaday goobaha kale sida gooba caafimaadka oo kale iyagana inaan iyagana han ku qurxino adu deegaankii oo sii baaba-aya sidai han dib ugu soo celin lahayn meelaha maxaahaday daadadka ay goynayaan oo kale ee iminka dixaha noqdoo kale sidii han ugu beeri lahayn si awdaadku u joogsado waayo meel kasta marka au maxaahaday een, ay- daad badan oo maro meesha waxay noqotaa dix bay noqotaa laakiin haddii meeshu geeda leedahay maxaahaday ma noqonayso oo daadku ma qaadayo ciidda dhulka ee maxaahaday loogu talagalay inaa wax laga beerto beerto ee nafaqada leh iminka tijirta ah in daadadkii badnaa ee dhulka dhulkageedihii la jaray daadadkii badnaa ee maxaahaday dhulka soo marayay in ay qaadeen caradii loogu talagalay nafaqada waxbeerista marka waxaa soo baxday cara aan waxba laga beeran karin marka waxaa taasi waxay sababtay in caro guur dhulka ku imaado oo dhulkii dadka xitaa wax beeranayay maanta in waxba beeran karin oo waxba kasoo bixi karin oo meesha ayna noqonay meel ay nolol ka suurtowdo ay xoolana ku noolaadaan dadna ayna ku noolaadaan meeshii ma noqonayso marka waxaan ugu talagalay inaan maxay hayday si aan taa uga hortagno inaan dhir badan usoo saarno ururkiinan sekro awood ma u leeyahay in mashruuca intaa leeg uu fuliyo oo goobihii xaalufay ay dhir dambe ku beeraan mashruuca intaa leeg awood ma u leedihiin ururkiinan sekro uu ku qabto haa awood waan ku leenahay waayo markii hore fikirka anukanaba waxmaanaan haynin ee waxay hayadu in anagu isku imano oo aan xoogeyga iyo anagu dhaqaale waxaanu haysano aanu gelinoon bay hayd iminkana waxaan ururka sakra u taagan yahay sidii oo meel kasta oo maxaahayd u baahan dhir aan ugu qaybin lahayn dhirtaas oo aanu ku beeri lahayn maxaahayd waa taasna waa ta aan ku talagalay marka hore baan ugu beerna geedaha ma laga yaabaa in goobo gaara aad wixiina kusoo bandhigtaan si loo arko waxqabadkiina ha way jirtaa waxaa jirta goob gobolka salil ka tirsan sayla oo toqoshi la yidhaahdo meelahaasoo ahayd maxay ahayday meelahay dhir badan xoog uga dabargo-day oo nala soo weydiistay inaan dhir aanu u qaybino oon dib ugu beerno oo iminka noo cayiban inaan muddo dhowhan dhir geyno oon si aan dhirtii meeshii aan ugu beerno oo dhulkaasi waxay ahayd maxay ahayday waa dhul marka hore dhir badan lahaa laakiin iminkaana midhgeeda lahayn oo waxaad arkaysaa ciiddii oo aastay maxay ahayday ciiddii oo ka maxay ahayday aastay dhulkii oo ciid badan meeshii daadka u keenay markaa insha alla waxaan rajeynaynaa inaan muddo dhow halka aanu geyno iyo meelo kale oo adoo aanu qorshaysanaynba bulshada aad dhirta u qaybinaysaan ee ku nool deegaankan gobolka awda iyaguma yihiin qaar daryeelaya dhirtaasi oo ilaalinaya marka hore aan dhirta qaybinaynaba dadka waxaanu kula sii shuruutanaa in ay dhirtaa ay daryeelaan waayo dhirtani tacab badan baa galay anaguna waxaan doonaynaa si aan maxay ahayda dhirtani hay u noqoto dhirtee waxay ahayda wax soo celin kartaa marka aan meel aanan dhirtii ayna baabi'inaysa ama wax soo celinayno anagoo dhir ma siinayno laakiin dad marka horeba aan kala shuruutanay oo nidhi maxay ahayda dhirta ballan qaada inay beerayaan ay waraabinayaan ayna daryeelayaan xoolo iyo dad iyo wax walba ay ka ilaalinayaan ayaan dhirta siinaa ee cid kasta iskama siino oo dhirta aanan daryeelayn mustafe sidee loo ilaalin karaa deegaanka dibudharayn in deegaanka lagu sameeyana sidee loo qaban karaa deegaanka marka la leeyahay laba wax laba waxyaabood unbaa saameeya oo waxway dhibaateeya mid waa waxyaabaha biniaadanku ay ku dul sameeyaan oo biniaadanka iyo wax si dabiiciya u dhaca waxaa si dabiiciga u dhaca deegaanka dhibaateeya waxaa ka mid ah inay dabaylo ama duufaano kale ay dhacaan sidii duufaantii sagar oo kale inay fulkaano oo kale meela ka qaraxdo oo nin wadankeena kama qarxin laakiin duufaanahaas way jiraan daadad roobo badan oo daadad badan keena kuwa waxyaabahaas waxyaaba si dabiiciya u dhaco deegaanka saameyn ku yeesha waxyaabo kale waxaa jira iyaguna biniaadanku ay ku dul sameeyaan oo hadday dhargoyntii noqoto hadday noqoto qashinkii lagu duldaadiyo oo dee bacahan iyo waxyaabahan lagu daadinaya dhulka dushiisa ayaa iyaga laftarkoogu saameyn ku yeela dhartii saameyn ku leh caradii saameyn ku leh waxyaaba badan saameyn ku leh marka waxaa lagu ilaalin karaa in dhinac looga soo wada jeesto bulshada lagu baraarujiyo oo wacyigelin badan la sameeyo waa bulshadii deegaanka maba fahamsanaba inta badan marka waa in wasaaradda deegaanka iyo hay-adaha ka shaqeeya deegaanku si wada jira wacyigelin badan balinta intaan waxba la samaynin in wacyigelin la sameeyo wacyigelin marka la sameeyo ee bulshadii la fahansiiyo ayaa si wada jira wax looga qaban karaa dadkii deegaanka garanayay iyo dadkii aan garanayna wacyigelinta la siiyey la isku keeni karaa deetana si wada jira wax looga qaban karaa marka qofka dhirta goynaya geedka goynaya haddii la fahansiiyo faa'iidada uu geedka qoyan u leeyahay muu waxaa laga yaabi lahaa inuu inuu dee kawaantoobi lahaa dee talabaadee kale lagu ilaalin karana waxa weeyaan dadkan dhuxusha ka shaqaynaya waa in wax kale loo sameeyo oo loogu bedelo waxay waxaan kaga tagaan dhirtani dhaqaali ka raadinayaan ay goynayaan dhuxushani tusaalahaan marka qofkani waa in wasaaradda beeraha iyo wasaaradda deegaanka wada shaqaynaya loo sameeyo dadku inta badan beeray wada leeyihin waa in qofkan beertiisa loo maalgeliyo injineer loo iibiyo la tuso qaabka wax loo soo saaro kadib markaa lagaga mashquuliyo halkii dhirta ka goyn lahaa inuu wax soo saaro taasaana uga macnaa manaafacaad badan ugana faa'iido badan dhirtii deegaankiina aan waxyeelo gaarsiinayn marka waxyaabahaas tallaabooyin bay ka mid noqonayaan lagu ilaalin kara deegaanka ururadiinan ka shaqeeya deegaanka ee uu ka mid yahay ururkiinan sakra oo kale seed wacyigelinta iyo wax ka qabashada deegaanka uga qayb qaadan kartaan idinku
wallaahi hashimow dee awooddaydu mar walba intayna gaarsiisunbay annaga noqonaysaa ugu horaantii waxaan ka bilownay magaalada boorama oo ardayda dugsiyada sare ayaan ugu bilownay tababaro wacyigelina oo ah deegaanka barashada deegaanka inay ku dadaala maadaama aan rabno in dad badan oo deegaankii aqoon leh ay soo baxaan waxaanu ka bilownay ardayda secondariyada foomtariyada ilaa sanadka saddexaad iyo sanadka afraad ee dugsiga sare ku jira ayaanu u bilownaa tababar ku saabsan deegaanka iyo faa'iidadiisa si loo ay u ogaadaan deegaanku inuu faa'iido leeyahay oo wax loo yaqaano environmental education baan halkaa ka bilownaa deetana tuulooyinka kale ee iyagana boorama laftarkooda u dhow dhow ayaanu gaadhnaa oonu wacyigelintaasi ka samaynaa dee mar walba waxay ku xidhan tahay awoodaydu intayna gaadhsiiso waanu dadaalaynaa waanu gaadhsiinayna insha alla laakiin waa awood annaga naga badan awoodda deegaanku u baahan yahay maaha awood asakro iyo ururada kale ee voluntariga ku shaqeynaya ay wax ka qaban karaan laakiin waa awood haddii la isku geeyo ururada deegaanka ka shaqeeya hay-adaha iyaguna deegaanka ka shaqeeya iyo wasaaradda deegaanku ay iska kaashadaan awood wax lagaga hortegi karo waa la samayn karaa marka intaas waxaynu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii madasha dhallinyarada ee toddobaadkan oo idinkaga imanayay magaalada boorama waxay nagala qayb qaadanayay dhallinyaro ka mida ururka ilaalinta iyo cilmibaadhista deegaanka ee loo yaqaano segro mustafe cilmi maax iyo suleekha xaaji cumar geedi ee nagala qayb qaadanayay barnaamijkeennan madasha dhallinyarada waxaana idiin soo diyaariyey anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelya
waa hagaag dhegaystayaal xaashim sheekh cumar good aad buu mahadsan yahay oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi madasha dhallinyarada markana wararkii ugu dambeeyey ee dhanka ciyaaraha waxaan idinku wareejin doonaa cabdiqaadir maxamed mursal samakaab
aad baad u mahadsan tahay cabdixakiin maxamuud shirwac haddii aynu ka horreyno horyaalka ingiriiska kulan ka tirsan ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda kubadda cagta ee liverpool ay ku tumatay kooxda hartsfield town waxaana ay kaga badisay shan gool iyo waxba siido maane iyo saalax ayaa kulankaasi si weyn uga dhex muuqday waxaana liverpool ay dib ugu soo laabatay hoggaanka horyaalka ingiriiska inkastoo kulan dheeri ah ay sii ciyaartay manchester city oo kusoo xigtana hal kulan ayaa u harsan kulammada kale ee dhici doona ayaa waxaa ka mid ah goordhow oo hadda waxaa soo geli doonta saacad kadib ama nusu saac kadib tottenham osbor iyo westham united ciyaartan ayaa si weyn loo wada sugayaa kooxda tottenham ayaa waxa ay doonaysaa inay xajisato inay ka mid noqoto kooxaha afarta sare si ay uga qayb gasho sanadka dambe tartanka koobka horyaalada yurub ee uefa champions league crystal balace waxa ay la ciyaari doontaa kooxda everton fulham iyo cardiff cityna way wada ciyaari doonaan southampton waxa ay la ciyaari doontaa bournemouth watford iyo wolverhampton wondersna way wada ciyaari doonaan braton half albion na waxa ay la ciyaari doontaa kooxda newcastle united dhanka iyo horyaalka talyaanigana kulamo ka tirsan ayaa la ciyaari doonaa kooxda bolonya waxa ay la ciyaaraysaa kooxda impoli halka roma ay martigelinayso kooxda cagliari juventus oo loo calima saaray horyaalka talyaanigana waxa ay la ciyaaraysaa kooxda inter milan oo iyadu doonaysa inay xajisato booska saddexaad si ay uga qayb gasho tartanka uefa champions league juventus kulankan macno weyn uma samaynayo maadaama ay ku guulaysatay horyaalka talyaaniga markeedii sideedaad laakiin inter milan ayuu qiimo weyn u leeyahay kulankan horyaalka la liigana kooxda barcelona ayaa martigelinaysa kooxda levante atletico madridna waxa ay martigelinaysaa villadolid laganese iyo saltavigo ayaa wada ciyaari doona atletico bilbowna waxa ay la ciyaaraysaa deportivo alves dhinaca iyo faransiiskana ciyaaryahan neymar de silva ayaa ganaax saddex ciyaarood ah mutaystay oo xiriirka kubadda cagta uefa ay ku ganaaxeen kadib markii bartiisa instagram-ka uu soo dhigay go'aankii garsooraha uu ku dhaleeciyey kadib markii bartiisa twitter-ka uu ku dhaleeceeyey go'aankii garsooraha uu rigoorada ku siiyey kooxda manchester united kulankii champions leaga ka tirsanaa ee kooxdiisa b s g ay ka hortagtay lagana reebay tartankaasi neymar ayaa ku soo qoray bartiisa iraahda instagram-ka hadal uu ku dhaleecaynayo garsooraha ama uu ku tilmaamayo go-aankiisa uu wax kaga sheegay taasi oo kaliftay in la ganaaxo dhinaca iyo tenniska haddii aynu eegnana ciyaaryahanka kubadda tartanka tenniska ka qaybgalaya ee rafael nadal ayaa waxa uu soo gaaray samafinalka tartanka barcelona open kadib markii uu ku garaacay john steve oo isagu ay wada ciyaarayeen wareega rubuc dhammaadka waxaana hadda uu taagan yahay nadaal samafinalka isaga oo la ciyaari doono domenig them waxaana nadaal uu qarka u saaran yahay inuu noqdo laacibkii ugu horreeyey ee tenniska ciyaara ee labiyo toban jeer ku guulaysta tartanka barcelona open waa haddii uu soo dhaafo them islamarkaana uu fainalka guulaysto wararkeennii ugu dambeeyey ee ciyaarahana waa naga intaa
waa hagaag dhegaystayaal aad buu mahadsan yahay samakaab oo wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha inala socodsiinaya markana aynu jaleecna dhinacii kaalmaha heesaha waxaynu ku wada nasan doonaa codadka fanaaniinta maxamed axmed guluc iyo xaliima khaliif magool jacaylkani dhaansaday jacaylkani dhaawacay jacaylkani dhalrogay jacaylkani dhaansaday jacaylkii dhabtaa soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde jacaylkii dhabtaa soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde bal inaan ku dhirado bal inaan ku dhirado dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof nooli kulante hadhan taalin cashaqa soo iigu soo noqo soo noqo dhoof dhoof dhoof dhoof dhoof nooli kulante hadhan taalin cashaqa dhaqsoo iigu soo noqo soo noqo
amba dhigu kama fulo dambal wada habeerka oo sidan dhaxal u yeesho amba dhigu kama fulo dambal wada habeerka oo sidan dhaxal u yeesho ay dexdegay ma guure waxaan dooni ka cunaa dandaanansi keliye ay dhexdegay ma guure waxaan dooni ka cunaa dandaanansi keliye way dhahaa mise weel way dhahaa mise weel ilma dayga dhacaysa dhaabankayga qoyse ilma dayga dhacaysa dhaabankayga qoyse
heestaasi ayaa u dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah cabdulqaadir samakaab cabdixakiin maxamuud shirwac iyo bashiir abikar cabdulaahi tani inta idaacaddeenna galabnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
dhowr dhowr dhowr dhowr dhowr nabaad ku sii joog hadhan taalin cashaqa daqsa wa aanu soo noqon